kalayto waxay ahayd askartu waxay xaafadda usoo buuxsameen waa dowladdu askar bay kusoo daadiso magaalada halla kale xiradii ayaa waxaa laga yaaba inay si xun u isticmaaleen oo ina markaa adigu meelaha xataa munaasab ahayn askartii la keeno oo dadkii la celiyo oo socodka ay adkeeyaan marka shirar badan kadib ayaanu waxaan ku guulaysanay inaanu xuduudihii meelahee islii xuduudaheeda la geeyo oo haddii dadka la celinayo inay xaafadda ka baxaan ay soo galaan la diidan yahay xuduudda kore ee xaafadda isli ay ku ekaadaan maahana ay gudaha xaafadda isu socodka inay kalceliyaan ma ahayn marka orderkuna ma ahayn in dadka orderku waxa isli aan laga bixin aanan la soo gelin marka tiin baan anu ku odkaysanay tiin baan nimanka madaxda sare aan ula tagna oon dhahnay meelaha laga qaado checkpointiyaasha xaafadda dhexdeeda la keena meela aan munaasab ahayn intaanu ka qaadna ayaan waxaan u geyn meelaha munaasabka ahayd ee xaafadda xuduudeeda ahayd ee isli oo xuduuday leedahay in lagu celiyo dadka aynan soo gelin aynan ka bixin taas anagu orderkaas ma diidanin laakiin waxaanu diidanayn kuwan dhexda yaala ee dadka kala xeraya ayaanu ku guulaysan inaanu meesha geyno markii hore go-aanka ciidamada gudaha xaafadda iyo suuqa lagu soo daadiyey yaa lahaa idinkuma ka warhayseen
orderkii hore unbay raaciyeen iyagoo adigu waxaa dad aan xaafadda markaa kala garanayn oo xuduuddu meeshay tahay meeshii munaasabka unbaa dowladdu iskasoo askartu ay iska soo buuxiyeen marka annagaa kala qaadnay oo tusnay xuduudda meesha munaasabka ee la dhigayo iyo meesha aan laga soo gelayn ilaa xali xataa waan ka shaqaynay ilaa lix saaco habeenimo ayaanu orderada kala wadnay oon askarta tusayna meelaha xaafaddu munaasab ka tahay ee la dhigi karo oo laga qaado xaafadda gudaheeda si ayna dadku isu soconin inay dadku isku socdaan waaye oo xaafadda dhexdeeda laga shaqaysto oo xaafadda dhexdeeda isku socodka uu furan yahay laakiin aan laga bixi karin ayay dowladda tiri taasna hadda dowladda sidii ay u tiri baan hadda ka war sugaynaa inaanu warbiximo secretariga iga horreeyay oo warbiximo sheegay marka wadahadal baa noo socda hadda xildhibaanku waata wuxuu ku jira dowladda sar uu la shirayaa arrimahan baa laga hadlayaa kulley wax khayr qabaan rajaynaynaa in saa ay ka khafifnaato ma jiraan wax dada lagu dhibaateeyey intii ciidamadu ay gudaha xaafadda iyo masuuqa ku sugnaayeen may weli lanooma soo gudbinin waa laga yaabaa inay dad marka isu yimaadeen oo iyagoo fara badan la kala eriyey waanu maqalna oo la kala eriyo oo guryahoodna kala aada la dhahay laakiin wax dhaawaca ama wax rabshad ah lanooma keenin laakiin dadka waxaa jira xaafadda usoo shaqo tagi jiray oo xaafadaha kale ka yimaada ayaa rabshad badan shalay iyo maantaba ka wada oo xaafadda inay xoog kusoo galaan damcaya oo raba inay shaqadooda soo aadaan askartuna ay celinayso meelaha booq badan baa ka jira ilaa shalay oo hadda xabadaa la riday tiagaas baa lagu tuuraya ilaa shalay iyo maantaba baabuurtii biyaha sayrisay ee booliiska ayaa jooga oo kale eriya dadku wax rabaan inay sili soo galaan oo shaqaystaan booliiska iyo dowladduna waa u diidan yihiin marka meeshaas waxaa ka socda dagaal u dhexeeya shacabka iyo booliiskuna uu ka jiraa xuduudaha oo dhan oo askarta saaka waan dul marnay waan tagnay iyaguna way noo soo sheegeen culays badan bay dadku muujinayaan dadku waxay rabaan inay noloshoodii hore kusoo laabtaan siday u shaqaysan jireen oo kusoo u shaqaystaan oo isli soo galaan dowladda waxay leeyihiin ma ama raashina siiya haddaad shaqadii noo diideen isli meesha ka shaqaysan jireen ee quutulyomkona ka heli jireen haddaad noo diideen waa inaad na siisaan cunto aan guriga ku joogna ayaa dowladda lagu leeyahay marka taas pressure badan baa ka socda oo labada dhinacaad bay isku haystaan oo waa wax muuqda oo telefishinadoo dhan baa jooga oo culayskaas dadkuna way arkaan dowladduna way aragtaa waana aad bayna wada agtahay dowladdu inay culayskan sii wado dhibba ku tahay dowladda mana wadi karto ganacsatada iyo dadka islii waxay idinku dhaliilayaan inaad idinku arintu meel fog gaarsiiseen oo bandowe in la saaray xaafadda guddiga ganacsatadu ay qayb ka ahaayeen arrintaas maxaa ka leedihin may waxa ma jiraan annagu annagu suuqley baanu nahay suuqa baan ku leenahay dukaan baan ku leenahay moolal baan ku leenahay guddiga ganacsatadu ma aha dad isxiri kara suuq nin suuqiisii ku xiraa suuq buu leeyahay suuq ku xiraa suuqiisa dukaan buu leeyahay dukaankiisa ku xiraa lacag buu ka rabaa ganacsi buu ka rabaa shaqo ka rabaa marka waxaas waxba kama jiraan dowladdu go-aankan ay gaartay go-aan ay isli kala tashatay ma ahayn ku annaga lanaga qaaday ma ahayn